Dr Maxamed Cumar Madaale, oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweynaha, ayaa bulshada ugu baaqay inay ku baraarugaan saameynta cudurka TBda. Waxa uu sheegay in dadka qaar ay ka xishoodaan qaadashada daawada cudurkan.
cudurka tuberculosis ee, waxaa keenta bacteria lagu magacaabo mycobacterium tuberculosis ee, waa cudur dhibaato badan ku hayo ee, adduunyadaha ee, khaasatan africa haddii hoos loo sii aado wadankayna soomaaliya ee, sanadba sanad sanad kasii dambeeya cudurkan wuu sii siyaadayaa ee, dadka ku dhacayo ee, maxaan ku rahaa dadka la il daran morbidity mortality labada marka laga hadlayo ee, dadka aad ay- aad iyo aad ayuu u saameeyaa tbda sababta keenaysa cudurkan in maxaan ku rahdaa faafidiisa ama dadka inay aad u qaadaan waa maxay waa airborne disease cudurku wuxuu ku faafaa hawada oo qofkii qufaca uu qufacayo oo laga yaabo qolkiina inay hawo ama maxaan ku rahdaa oxygen fiican inaysan ku jirin ee, in qofkii u dhow hal mitir qof u jiro ama ka yar in qofka hadduu qufaco ama hindhiso in qofkii kale uu gaarayo sidaa darteed qofkii kale uu qaadayo tbda tbda waa la daaweey karaa daawa daawadeedana waa waxaa la qaataa ilaa lix bil hadda waxay ku xiran tahay meeshay saameyso primary tb oo maxaan ku rahdaa waxay aada u saameysaa lengiska sanbabaha ee, secondary tb aa jirto oo meelaha kala saameyn karto sida ee, lafihii mid saameyn kartaa jirto waxaa jirta mid qanjiradii dhuunta ku yaala saameynayso mid maskaxdii mid keliyihii marka way badan tahay cudurka ama organiska jirka meelaysan saameyn ku lahayn ma jirto sidaa darteed ee, dadka waxaa u wanaagsan ama talada ugu fiican ee loo soo jeeday waxay tahay in tbda ay tahay cudur curable la daawey karo marka dadka inay ka dhaadhacsanaato in cudur la daawey karo inuu yahay qofkii daawada haddii uu qaato lix bil loogu talagalay mararka qaar way ka badnaan kartaa sida tbda haddii resistance ay tahay laakiin midaas hadda way yar tahay Ee, lixda bil qof hadduu qaato wuu ka fiicnaanaya laakiin hadduu daawada lixda bil qaado waayo means qofkii maxaan ku rahdaa ee, in resistance inuu noqdo ama maxaan ku rahdaa daawada cuturgiisa marka taladan soo jeedinaya waxay tahay tbda waa wax la daaweey karo daawadii qofka uu qaato inta uu daawada ay socoto oo maxaan ku rahdaa candhuuftiisa ee negative noqonaysana in bulshadii uu ka dhex baxo haddii uu maxaan ku rahdaa iskuul dhigan ama jaamacad u dhigan ama shaqada face mask uu qaato oo qolkiisa maxaan ku rahdaa oo oo karantiil uu ku noqdo